إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار macaashir alakhawaat allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh ayna waajib tahay inaan u mahad celinno muxaadarada iyo kelimada maanta darsigeennu uu ku saabsan yahay ciwaankeedu waxa weeye waajibaatu almar'ati almuslima waajibaadka saaran ee haweenta muslimadda ah haddii ay joogto waddanka muslimka iyo haddii ay joogto waddanka wadamada reer galbeedka iyo gaalada xilka saaran ama waajibka saaran ayay muxaadaradu ku saabsan tahay allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu idinkana idinku anfaco annaga niyadanada iyo qasadkanaga uu hagaajiyo abaalgudna allah subxaanahu wa tacaala uu naga siiyo ayaan allah weydiisanaynaa allah subxaana wa tacaala ruuxa mar hadduu qaan gaadho oo uu gaadho xilligii xilku xilku fuulahayay waajib ayaa saaran allah subxaana wa tacaala wuxuu ku mahadsan yahay bini aadamka inta aynan qaan gaadhin oo da-doodu yar tahay ama caqli ahaan ayna u bislaanin ama awood ahaan jidhkooda uusan si fiican u adkaanin allah subxaana wa tacaala muusan xil saarin waajibna muusan saarin sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu rasuulkeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh saddex qalinka waa laga kor qaaday buu nebigu yidhi sal ly wasalam saddexdaa waxaa ka mida ilmaha yar ilaa uu ka qaangaadho ruuxa waalan ilaa uu ka miyirsado iyo ruuxa mactuuha ah ee caqlila'aanta ilaa caqligiisii uu ka helo marka allah subxaanah wa tacaala waa ku mahadsan yahay walaalayaal markaynu da' yarayn oo caqligeennu u dhimanaa oo awooddeenna jidhkeenna awooddiisu aynan si fiican u dhismin rabbi subxaanahu wa tacaala markiiba xil laynama saarin oo waajib inaguma soo dadejinin laakiin markii aynu awood u yeelannay oo qaangaadh aynu qaangaadhnay oo aynu caqli ahaanna u bislaannay jidhkeennuna xoogaystay kadib ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waajib iyo xilina saaray taas ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala wixii intaa ka dambeeya ruux kasta mas-uuliyad iyo xil baa saaran bulshada muslimka ah ama mujtamaca muslimka ah khaasatan ruux walba mas-uuliyad baa saaran haweenayda mas-uuliyad iyo xil baa saaran ninka mas-uuliyad iyo xil baa saaran yacni wax weeyaan ninka yacni madaxda mas-uuliyad baa saaran raciyadda mas-uuliyad baa saaran yacni wax way cid aan mas-uuliyadi saarnayni ma ay jirto waana tan nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka saxiixa uu ku tilmaamayo kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati buu nabi uri sal ly wasalam kulligiin waxaad raac waxbaad raacdaan oo waxbaa laydiin diray waxbaa laydin raaciyey ood la jirtaan wixii aad raacayseenna waa laydin weydiin doonaa buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaa kadib uu nabigu faahfaahiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninka madaxdaa baa laga bilaabay muslimiinta madaxweynaha u ah waxbaa loo diray oo la raaciyey waana la weydiin wixii la raaciyey ninka guriga iskale ee guriga mas-uulka ka ah waxbuu raacsan yahay oo la raaciyey oo xil baa saaran oo gurigiisiiyo reerkiisaa xil ka saaran yahay waana la weydiin haweenayda xil baa saaran buu nabigu uri sal alay wasalam oo ninkeeda gurigiisa iyo carruurta ayaa xil ka saaran yahay waana la weydiin ilaa nebigu sal alay wasalam uu yidhi ruuxa dhallinyarada ah guriga aabbihii iyo xoolihiisa ayaa xil ka saaran yahay marka kulligiin xil baa idin saaran buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waana laydin weydiin doonaa oo maalinta qiyaamada waa laydinkala xisaabtami doonaa mas-uuliyaddii in aad gudateen iyo in aad ku gaboodfasheen waa laydin weydiin doonaa sidaas daraaddeed ayaa waxaa laga maarmaan ah inay haweenta muslimadda ah ay ogaato inaysan ahayn ruux yacni aan xil saarnayn inaysan isu qaadanin oo ay ogaato inuu xil saaran yahay oo waajibaad saaran yahay oo mas-uuliyaad ay saaran yihiin sidii ay mas-uuliyaadkaa iyo xilkaa ku gudan lahaydna inay ku dadaasho waa laga maarmaan walaalayaal marka waajibaadka idin saaran haddaad tihiin dumarkii muslimaadka ahaa way badan yihiin waajibaadkaas waxaa ka mid ah oo runtii waxa weeyaan qaybka ah ma wada koobi karna laakiin wixii ilaahay naga waafajiyo subxaana wa tacaala baan jecelnahay inaan ka xusno kow waajibka koowaad ee gabadha muslimadda a saarani wuxuu yahay tacalumu diin illaahi tabaaraka wa tacaala inay ilaahay diintiisa barato oo ay ogaato wixii ilaahay u abuuray oo ay fahamto ujeeddadii adduunyadan loo keenay oo ay ku dadaasho ay barato jidka ay jannada ilaahay u marayso cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii geynayana ay barato ay barato noloshan adduunyada ee la joogo maxaa ilaahay kaaga ogol yahay muxuusanse ku ogolayn inay barato ayaa loo baahan yahay macnaheedu waxa weeyaan waajibka ugu horeeya ee gabadha muslimaddaa ku waajibaya macrifatu rabbiha waay inay rabbigeed barato subxaana wa tacaala kitaabkii ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala inay barato dhaxalkii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu ka tegay oo axaadiistiisa inay barato dariiqay ilaahay u mari lahayd subxaana wa tacaala inay barato waajibka koobaad midkaa weeye waana midka rasuulkeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidka saxiixa uu ku tilmaamay talabu lcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga shareecada raadintiisu waxay waajib ku tahay ruux kasta oo muslim ah haddaad rag tahay iyo haddaad dumar tahayba waxaa laasim kugu ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad barato oo aad diintiisa barato ruuxa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal caqli buu ina siiyey oo maqal buu ina siiyey oo arag buu ina siiyey oo awood buu ina siiyey oo wakhti buu ina siiyey oo caafimaad buu ina siiyey allaha subxaana wa tacaala intaa isugu keen daray in aynu jaahil ka ahaano oo aynaan garaninba oo aynaan baranin runtii waxa weeyaan waa gaboodfal khalad intiisa la eg weeye waxaa loo baahan yahay marka walaalayaal haddii allah subxaana wa tacaala iyo maalinta aakharo aad rajo ka qabtaan oo rajo ay idinkaga jirto nolosha dambe iyo mustaqbalka dambe waxaa lagaba maarmaan ah in aad ilaahay diintiisa wax ka barataan subxaanahu wa tacaala sababtuna waxa weeye waxaa u baahan inaad ogaataan laa ilaaha ila allah oo islaamka u ah kelimada asaaska ahee diinta islaamku ku dhisan tahay ah cilmi la-aan ma asaxayso laa ilaaha ila allah macnaheeda inaad garanaysaa loo baahan yahay tiirarka ay ku taagan tahay inaad garanaysaa loo baahan yahay waxa ay kuu ogoshahay inaad garataan loo baahan yahay waxay kuu diidan tahay inaad baratay u baahan tahay shuruud bay leedahay inaad baratay u baahan tahay waxyaalo laa ilaaha ila allahu buriyaa jira oo islaamnimada aad kaga baxayso inaad baratay u baahan tahay salaadii markii loo yimaado sidoo kaleeto shay kastoo ilaahay kuu dhoweynaya subxaanahu wa tacaala ood janno ku doonayso cilmi la'aan iyo aqoon la'aan waxba lagu fali maayo ilaahayna kaa yeeli maayo subxaanahu wa tacaala walaalayaal marka waxaa laga maarmaan ah haddii uun rajo haba yaraatee aakhare aan ka qabno inaynu qodobkaa isagaa ku dadaalno oo ah barashada diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa nasiib xumo ah runtii muslimiinta rag iyo dumarba maanta inay ka jeedsadeen ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala iyo dhaxalkii nebi maxamed inooga tegay sala allahu calayhi wasalam waxaad ogaataan walaalayaal tawxiidku ma asaxayo cilmi la'aan salaaduna ma asaxayso cilmi la'aan allah subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allah cilmiga ayaa laga hormariyey laa ilaaha ila allah salaadana sidoo kaleeto nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkii agtiisa ku tukaday ee u yimid ee nebiga salaamay wuxuu nebigu ku yidhi sal alla alay wasalam irjic fasalli fa innaka lam tusal kac noqo oo salaada tuko waxba ma aada tukanin buu nebigu ku yidhi sal alla alay wasalam saddex goor baa lagu celiyey sababtuna waxay ahayd salaad khaldan buu tukanahayay hadday salaadu kaa khaldan tahayna ilaahay kaa aqbali maayo subxaana wa tacaala waa inay salaadaadu waafaqsanaato sidii nebi maxamed u tukan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ee inoogu jideeyey haddii ay waafaqsanaan weydo jeebkaaga aa kala timaado ama dadka uun iskaga dayato dameerio dhaan raacday iska noqoto ama dadka say samaynahayaanun aad iskaga dayato markaasi waxa weeyaan aqoon darro aad ku salaysay iyo jahli salaadaada ilaahay kaa yeeli maayo subxaana wa tacaala waxaana arrintaa ku tusaya xadiidka saxiixa nebigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun buu nabigu sal ly wasalam ruuxii camal sameeya camalkaasoo amarkanagu uusan ku sugnayn oo sidii aan amarnay aan u dhicin camalka ruuxii sameeya aan sidii shareecadu ugu talagashay nebiguna jideeyey aan u dhicin camalkaasi waa lagu soo celinayaa waa lagu diidayaa laga yeeli maayo waxaa nasiib xumo ah inaad intaad tukanaysay afartan sano ama soddon sano ama ka yar ama ka badan haddana adigoon hal salaada lagaa aqbalin aad ilaahay subxaana wa tacaala u tagto oo maxkamadda ilaahay lagu saaro subxaana wa tacaala runtii waa tacab khasaariya nasiib xumo weye wayna dhacaysaayo nebigeennay ka sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi ruux waxaa jira maalinta qiyaamada imaanaya oo lixdan sano lixdan yacni waxa weeye sano tukanahayay hal salaadana ilaahay uusan ka aqbalin subxaanahu wa tacaala runtii waxa weeyaan waxay ku dhacday nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marna rukuucdaa ka khaldanayd marna sujuuddaa ka khaldanayd in badan oo idinka idinka mida waxaa laga yaabaa inaydan sixi karaynin faatixada akhrinteeda inaydan sixi karaynin qaabkii loo dahaaro qaadan lahaa inay idinka khaldan tahay qaabkii loo weysaysan lahaa inay idinka khaldan tahay qaabkii loo qabaysan lahaa inay idinka khaldan tahay sidii caadada laysaga daahirin lahaa yacni waxa weeye asaaskii salaaduba ku taagnayd inay idinka khaldantaha laga yaabaa ama rukuucdii ama sujuuddii inay wax badan khaldan yihiin haddana aan diyaar loo ahayn in la saxdo oo macnaha waxa weeye la cilmiyeeyo oo cilmi lagu saleeyo la barto inaan diyaar loo ahayn ayaad moodaa oo dad badan ka muuqata runtii waa arrin nasiib xumo ah wey gabdhaha muslimaadka marka waxaan kula talin lahaa allah subxaanahu wa tacaala aynu ka cabsanno aynu ka xishoonno allaha subxaanahu wa tacaala wax walba ina siiyey intaasoo nicmood haysataanna isugu kiin daray inagama mudno walaalayaal inaan jahli ku noolaanno oo rabbi subxaanahu wa tacaala aynu iska dhagatirnoon iska indhatirno wixii xaggiisa ka soo degay oo waxyi ahaa qur-aan iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam ah inaynu iska dheetirno wuxuu inaga mudan yahay ma aha haweenkii dumarkii ay mudan tahay inaad ku dayataan oo ayaga dhaqankoodii aada raacdaan ayaa waxay ahaayeen haweenkii saxaabada ee wakhtigii nebiga noolaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebi maxamedna ardadiisii ka mid ahaa dumarkaasi waxay ahaayeen yacni kuwo ragga kula tartama diinta barashadeeda yacni saxiixulbukhaariga waxaa ku yaala in ay dumarku nebiga u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam yacni erge ka socota dumarka ayaa nebiga u timid waxay ku yidhaahdeen nebi allow raggii baa nooga kaabatay oo wakhtigaaga intiisii badnaa rag baa qaatay sidaas daraaddeed waxaan rabnaa annaga wakhti khaasa inaad noo samayso wakhtigaasoo diinta ilaahay aadna barto aanu su-aalaha goonida noo ah ku weydiisanno aanu si gooniya kuula kulanno ayaanu kaa rabnaayoon kaa codsanaynaa inaad noo samayso maalin toddobaadka ka mida ayuu nebigu u sameeyey sal lla lay wasalam dumarka maalinkaasayna nebiga wax ka baran jireen ayagoo raggana la wadaagahaya masaajidka duruusta ka socota oo masaajidkana way imaan jireen oo ragga way la qaadan jireen cilmiga iyo duruusta haddana si gooniyay u codsadeen in iyaga maalin gooniya loo sameeyo nebiguna waa u sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka dumar noocaasoo waxay ahaayeen khayr badan oo meesha idinku hadda aad tartanka ugu jirtaan guri la qurxiyo iyo ilmo la dhalo iyo waxoogaa xoolo oo meel la dhigto iyo yacni shaqo adduunyo meesha aad idinku tartanka ugu jirtaan ayagu tartan waxay ugu jireen dhanka aakharo iyo allah barashadiisa subxaanahu wa tacaala iyo inay ragga uga hormaraan ama ay yacni kula sinaadaan ilaahay diintiisa subxaanahu wa tacaala inay wax ka ogaadaan oo nebiga wax ka bartaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa nasiib wanaag ah maanta qur-aankiina waa noo yaalaa axaadiistii nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyadoo waxba iska dhimanayn oo sideedii aba inoo taalla laakiin waxaa nasiib xumo ah dumarkii inay in badanoo ayaga ka mid a ay jeesadeen oo runtii aynan muhiimad weyn ban lalahayn diinta islaamka barashadeeda iyo inay allah subxaana wa tacaala diintiisa ay bartaan walaalayaal adduunyadeenna inaad barataan baad doonaysaan iskuullaad gelaysaan jaamacadaad gelaysaan adduunkii baad baranaysaan laakiin aakhiradiinnii inaad saa u gacan bidixaysaan waa nasiib xumo weeye waxaa rasuulkeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala wuxuu necab yahay addoonka adduunyadiisana yaqaanaa aakhiradiisana jaahilka ah allah subxaanahu wa tacaala addoonka waa necab yahay ina allaha yubqidu kulla caalimin biddunyaa jaahilin bilaakhira adduunkuu yaqaanaa siduu u shaqaysan lahaa waa yaqaanaa sidaad jikada u gedina raashiin u karin lahaydeen waa taqaanaan sidii afafka gaalada iyo dhaqamadooda aad u baran lahaydeen waa taqaanaan qaabkaad u labisataan waa taqaanaan qaabkaad isu qurxisaan waa taqaanaan sidii ilmo loo dhalo ama loo koriya waad garanaysaan yacni sidii xoola loo tabcoqad in badanoo idinka mid ah garanaysa laakiin sidee ilaahay loo caabudaa intiina badan inaysaan garanin bay u badan tahay in badan inaysan garanaynin aad bay marka walaalayaal nasiib xumo u tahay taasina waa dhaqanka gaalada ilaahay uu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wa hum cani alaakhirati hum khaafiluun muuqaalka adduunkay yaqaanaan gaaladu aakharana waa moog yihiin buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala adiga oo mu'min oo ilaahay yaqaana inaad haddana oo yacni allah rumaysan in aad dhaqankii gaalada ilaahay ku sheegay oo kala yeelato oo adduunkaagana xariif ku tahay oo taqaano aakharana aadan waxba ka garanaynin iyo jid loo maro iyo wax ilaahay raalligeliya runtii waa arrin aad nasiib xumo u ah weeyey gabdhaha muslimaadka waajibka koobaad ee saaran marka waxa weeye inay diinta ilaahay bartaan subxaanahu wa tacaala meelaha wax laga baranaya inay yimaadaan maraakista inay yimaadaan culimmada inay u yimaadaan wakhti inay ka qabsadaan inay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa barashadeeda ragga kula tartamaan midda laga doonayo middaa weeye waana midda keentay saxaabada dumarkoodii in laga helay dumarsaxaabada yani saxaabada guud ahaan rag iyo dumarba kuwa ugu cilmi badan ee cilmigii nebi maxamed laga dhaxlay soo guuriyey ayay caaisha kuwa ugu horeeya ayay ka mid tahay marka dumarkaasoo kale inaad ku dayataan baa loo baahan yahay oo aad barataan allah diintiisa subxaanahu wa tacaala walaalayaal qodobkaasi waa qodob laga maarmaan ah waana arrin biyo kama dhibcaan ah waana arrin lafdhabar u ah adduunkiinna iyo aakhiradiinna lafdhabar bay u tahay kolba inta aad dayacdaan unbaa aakhiradiinna iyo adduunyadiinnana dayacmaysaa kolba inta aad hagaajisaan ood ku dadaashaan yay aakhiradiinna iyo adduunyadiinna noqonaysaa qodobkaasi marka waa qodobkaasoo waajibka koobaad allah barta oo ilaahay waxyiguu soo dejiyey barta oo iftiinkaa ilaahay xaggiisa ka yimid yaan laydinka badsanin oo dhaxalkii nebi maxamed sal alay slam meesha lagu qaybsanayo ha ka maqnaanina oo qalbigu mar walba wuxuu u baahan yahay in la dhaqo oo la nadiifiyo weelasha guriga idin yaallaba markii wax lagu cunaba waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo oo aad dhaqdaan bay u baahan yihiin qalbigiinna iyo dhaqankiinna wuxuu u baahan yahay kolba in la dhaqo oo la nadiifiyo oo bii-adan aad ku dhexnooshihiin iyo gaaladan iyo wasakda idinka soo gaadhaysa in laga nadiifiyo u baahan yahay waa inaad marka ilaahay diintiisa barataan subxaanahu wa tacaala waajibka labaad ee gabadha muslimadaa saarani waxa weeye inay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa tiirarka ay ku taagan tahay dhaqan ahaan inay ula timaaddo oo islaamnimadeedu aynan afka keliya noqonin in badan oo dumarka ka mid ah iyo raggaba waxaa jirta in ay macnaha waxa weeyaan ay yacni islaam afka ah mooyaane oo sheegasho ah mooyaane dhaqankooda inaanan ku arkaynin wax islaamnimo ah waajibaadkii diinta ma ay gudanayaan waxaa laga yaabaa inaysan salaad tukaynin waxaa laga yaabaa inay xoololeedahoo sakada bixinaynin waxaa laga yaabaa bisha ramadaan inaysan soomaynin waxaa laga yaabaa inayna xaj iyo cumro toona aadaynin haddana afka ay ka sheeganayso islaam baan ahay oo muslim baan ahay ruuxa noocaasoo kaleeta ah islaamnimadu sheeganaya waxba kama jiro taana waa inaad ogaataan ood ku talagashaan islaamku waa camal iyo dhaqan iyo mabda' yacni waxa weeyaan xubnahaaga iyo noloshaada kontaroolo oo kuu taliyo weeye laakiin wax afka uun laga sheegta ma aha allah subxaanahu wa tacaala diin yacni islaamnimada iyo iimaanka agtiisa janno lagaga helayo cadaabna lagaga badbaadayo waa mid qalbiga ku jira afkana lagaga dhawaaqay adimada iyo xubnaha iyo noloshaada oo dhanna kontaroolaya o u talinaya islaamnimada noocaasoo kalea inaad la timaadaan oo allah subxaanahu wa tacaala u hoggaansantaan oo allah subxaanahu wa tacaala aada isu dhiibtaan oo allah subxaanahu wa tacaala addoommo u noqotaan oo khalqigu waa laba qaarna shayaadiinta ayay addoommo u yihiin qaarna allah bay addoommo u yihiine allah addoonnimadiisa haddaad ka baxdaan ama shaydaan baa idin addoonsan ama gaalaa idin addoonsan oo maskaxda idinka qabsan oo ayagaa shuruucday dejiyeen idinku socodsiin haddaad ilaahay addoonnimadiisa ka baxdaan kuwo kalaa idin addoonsan oo addoommo ah laakiin haddaad allah keligiin ku xidhantaan raalligelintiisa ku dadaashaan sharcigiisa qaadataan wixuu idinku waajibiyey la timaadaan wuxuu idinka reebayna daysaanood ka tagtaan marka allah baad addoommo u tihiin khalqiga oo dhanna yacni xor baad ka tihiinoo waxay kaloo idin addoonsadaa ma jiro shareecada iyo diinta islaamkana waxaa ka mida maqaasida ay u timid inay addoommada xorayso oo addoonsigay is-addoonsanayaan ay ka xorayso oo inay gaalo ina addoonsato laynaga xoreeyo oo in shaydaan ina addoonsado laynaga xoreeyo oo inay adduunya ina addoonsato laynaga xoreeyo oo allah keligii inaan addoommo u noqonno laynoo xoreeyo yacni taa inaan xor u noqonno aynu maskaxdeenna iyo dhaqankeennuba halkaa u baxo taas ayaa diintu ku dadaalaysaa waana midda runtii dadnimadu ay ku jirto iyo shakhsiyaddu ay ku jirto wey walaalayaal shayga ugu horeeya ee idinka baahan diinta islaamka inaad toosisaanee waajibka idinku ah wuxuu yahay in aad salaada aada tukataan salaada aad tukanaysaanna ay salaad cilmiyaysan noqoto oo aad garanayso wixii ka khaldan iyo wixii u saxsan salaada inaad tukataani waa shay laasim ah ruuxii salaada ka tagaayo rag iyo dumar midkuu dooniba ha ahaadee islaamnimo lagu tirin maayo rasuulkeenna inay ka sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi ruuxa iyo gaalnimada waxaa u dhaxeeya uun salaada u dhaxaysa salaada hadduu ruuxu ka tago gaalnimadiisa shaki kuma jiro bal waxaa nabigeenna ka sugan salla alay wasalam inuu yidhi diinta waxa ugu horreeye laga tegi doono waa xukumka iyo dowladda laga tegi doonaa nidaamka ku saabsan dowladda iyo maxkamadaha ayaa ugu horreeya wax laga tago waxaana diinta ugu dambeeya shay laga tago waa salaada buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ruux salaada ka tegay diin dambe oo ku laabani ma ay jirto diinta inteedii ugu dambaysay buu ka dhaqaaqay wabittaali ilaahay agtiisa waxba kuma laha walaalayaal waxaad ogaanaysaan siduu nebigu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh allah markaad maalinta qiyaamada u tagtaan waxa ugu horreeya laydinkala xisaabtami doono waa salaada haddii salaadii aad hagaagtood imtixaankeeda ku baasto oo aad adduunka markaad joogtay soo hagaajisay acmaashii kaleetana saasaa saasay u hagaagaysaayo iyaduna way raacaysaa haddiise imtixaankii salaada aad ku dhacdo oo salaadii si wax ka noqdaan macnaheedu acmaashii kaleetoo dhanna waxba tari mayso iyadana waa kuu dhammaatay weye salaada marka waa qodobka muhimka weeyaane iska tiiriya oo salaada tukashadeeda ku dadaala oo salaad walba wakhtigeeda tukada ruuxii salaad la-aan dhintaayi islaamnimo lagu tirin maayo yacni waxa weeyaan salaad lagu tukan maayo janaaso lagu tukan maayo qubuurta muslimiintana lagu aasi maayo loona ducayn maayo hadduu dhinto kaniisadaha iyo meelaha unbaa la geynoo lagu aasi mooyaane qubuurta muslimiinta in la geeya ma aha yacni hadduu nool yahayna inuu gabadh muslimada yacni gabadha mus gabadha macnaha aan salaada tukanini nin muslimoo tukadaay naaguma noqon karto yacni ninka aan tukanin ee taariku salaadkaa sida gabadha tukataba aynan xaas ugu noqon karaynin yacni waxa weeye gaal in yacni hangool dheer layskaga qabto oo lays la takooro oo layska fogeeyo u baahan wey maalinta qiyaamada rabbi subxaanahu wa tacaala markuu ka warramayo dadkii cadaabka galay oo naarta galay waxaa la odhanayaa la weydiinayaa maa salakakum fii saqar war naarta saqara maxaa idin geliyey dadkan saqara ku jirow markaasaa waxay odhanayaan lam naku min almusalliin walam naku nutcimu almiskiin yacni maanaan tukan jirin adduunyada markaan joognay dadka in la quudiyo iyo masaakiintana maanaan amri jirin mana aanaan quudin jirin maanaan masaakiinta quudin jirin wax alla wixii xumaanana dadka gelayaanu la geli jirnayoo waa iska dabaalan jirnay maalintan taata maanta la yimid oo adduuny aakharana waan beenin jirnay waxa ugu horreeyay sheegeen oo naarta saqara geeyey salaadayna tuka jirin allah inuu saqara idinka badbaadiya salaada hagaajiya haddaad doonaysaan naarta saqara inaydaan gelin salaada sax oo sidii nebi maxamed uga sugnayd u hagaajiya haddii kaleeto naarta saqara iyo adigu waad ishurran tihiinoo waxaad ku talagelaysaa inaadan ka badbaadayn naarta saqarana waxaad u dulqaadan kartaan ama xamili kartaan maaha sidaas daraaddeed walaalayaal salaada ku dadaala oo salaadu sinaba yaysan idinka tegin oo salaadu ha u fududaysanina rasuulka waxaa ka sugan salawaatu wasalaamu caleyhi maalintada markii la yimaado nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi baa waxaa lagu doonaa ummadaada soo saaroo la soo bax baa la odhanayaa ummadaada ummadihii oo dhan baa meesha tuban bannaan baa laysugu yimid aadam intuu dhalay oo dhan wixii inaga horreeyay inta inaga dambaysaba meesha isugu yimaadeen markaasaa waxaa la odhanayaa nebiga salla alay wasalam ummadaada kala soo bax dadkaasoo ka soo dhex saar rasuulka waxaa la weydiiyey oo nebi allow khalqiga sidaa u badanee isu wada egee aadam dhalay ummadaada maxaad kaga garanaysaa wuxuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ummadaydu sumad bay leedahay sumadda ummadaydu ay leedahayaan ku garanayo waxa weeye iyo astaantii calaamada aan ku garanayo meelihii ay ka weysaysan jireen baa iftiimaysa wejigii ay ku sujuudi jireenna wuu iftiimayaa calaamadda aan dadka kaga garanayo waa kuwaasuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh su-aal isweydii marka haddaan weligaana weysaysanin salaadna aadan tukan jirin adiga ummadaha kale ee naarta loo sii wado maxaa lagaaga garanaya lagaaga soo saaraya macnaheedu waxa weeyaan cadaab ilaahay unbaa waxaad la gelaysaa gaaladii waaweynaa haamaan iyo qaaruun iyo fircawn iyo kuwii khayrka darnaa abulahab iyo abujahl iyo iyo adigu isku meel unbaa tegaysaan marka sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan ah wax kale oo aad ka tagtaanba walaalayaal salaada ha ka tegina wax kalood fududaysatanba salaadu yayna idinla fududaanin runtii waxa weeyaan salaada ruux ka tegay sida cumar ibnu khataab radi allahu canhu ka sugan laa xada fi lislaami liman taraka asalaa ruux isla salaada ka tegay islaamka dhexdiisa wax dheefa kuma laha wax dheefa oo uu ku leeyahay ma uu jiro salaada marka hagaajiya oo salaada sinaba yeesan ha u fududaysanina wakhti salaad walbana wakhtigeeda tukada dhaqanka ay dumarka soomaaliyeed lahaan jireen baa wuxuu yahay in badani inaysan tukanin oo ayaga ka mid a middii tukatana in ay macnaha tidhaahdo salaada waxaan tukanayaa xilliga habeenkii baan shanta salaadoodba isu geyn doonaa maalintii oo dhan waa iska joogtaayoo way iska shaqaysanaysaayo danaheedaasay haysataayoo habeenkii bay leedahay shantii salaadoodba caawa un baan qallayn doonaa bay leedahay wax qallahaa soo soconaya ma jiro salaad walba wakhti buu ilaahay u yeelay wakhtigeedii intuusan ka bixin waa inaad tukataan oo salaada hagaajisaan ood ilaalisaan walaalayaal haddii cadaab ilaahay subxaana wa tacaala aad ka baqaysaan jannana ay raja idinka hayso allah subxaana wa tacaala barwaaqada agtiisa uu ku diyaariyeyna aad doonaysaan inaad ka qayb gashaan salaada iska hagaajiya salaada markaad hagaajisaan oo allah ayna waafajiya subxaana wa tacaala aynu guulaysano salaadeenna inaynu saxanno oo sidii nebigu inoogu jideeyey ee u yidhi sidaa aad u aragteen anoo u tukanaya u tukada markaynu sidaa u saxno waxaa soo raaca qodobka labaad oo ah inaad bixisaan xoolaha aad leedihiin inaad ka sakaysaan hadda yacni waxa weye dumar dumar badan oo xoolo leba jira bal idinkaa waayahan dambe xoolihiiba dhankiina u bateen sidaas daraaddeed haweenaydii xoolole waa inay ka sakayso midii dahab leh dahabka ay qabta ay labisan tahay waa inay ka sakayso haddii ay ka sakayn weydo waxaa dhacaysa maalinta qiyaamada in ilaahay kugu cadaaba subxaanahu wa tacaala yowma yuxmaa calayha fii naari jahannam fatukwaa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum hada ma kanastum lianfusikum faduuquu ma kuntum taknizuun rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay maalinta qiyaamada markii la tago dahabkaagii iyo xoolihii aad sakada ka bixin weyday ayaa la dhalaalinayaa oo naarta jahannama lagu dhalaalinaya lagu yani lgu yani lagu kululaynaya markay kululaadaan ayaa markaa lagugu gubayaayoo lagugu kaawidaynaya qaarka hore iyo qaar dambaha iyo dhinacyaha iyo kulli baa lagaaga kaawidaynaya yacni waxa weeyaan cadaab yani dab lagu marmarinayo lagugu gubayo yacni dhinacyahaago dhan baa lagu gubaya sidaas daraaddeed haddaadan doonaynin in dahabkaagiyo waxaad haysato xoolaha ay cadaab kugu noqdaan ka sakeeya wixii xoolaha ilahay idin siiye subxana wa tacala ooma wax adag baa walaalayaal waxaa rasuulkeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi maalinta qiyaamada ruuxii xoolo lahaayoo ka sakayn waayey xoolihiisii waxaa loo ekaysiinayaa sidii mas weyn oo kalea loo ekaysiinaya mas bay isu rogayaan xoolihii maskaasaa marka afka afka u gelinaya afkiisa ayuu ruuxii sakada bixin waayey buu afkiisa afka gashanayaa markaasaa wuxuu leeyahay ana kanzuka ana maaluka xoolahaagii baan ahay kaydkaagii baan ahay buu leey waxaad dhigatay eed kaydsatay sake ka bixin weyday xoolihii aad haysatay aniga weeyaan maskii baa odhanaya afkana wuu ka cunayaa marka walaalayaal waxaynu xamili karna ma aha cadaab ilaahay iyo fadeexo iyo ceeb aakharo uma dulqaadan karayna waxoogaaga yarka ah laga sakeeyo war boqolkiiba labiyo badh waxba ku yeeli maayo labadii boqolba shan waxba ku yeeli mayso kunkii shan iyo labaatan wax badan ku yeeli mayso waa wax aad u yar wax badan ba ilaahayna ma weydiisanay subxaanahu wa tacaala marka xoolahaad haysataanna ka sakeeya ayaan laydinku cadaabinay waxaa soo raaca oo qodobka saddexaadi uu yahay ama qodobka afraadi uu yahay bisha ramadaan inaad soontaan oo allah subxaanahu wa tacaala bishaasi sanadkii oo dhan kow iyo tobankaa bilood buu idin yidhi cuna oo caba halkaa bil oo ama soddon beri ama sagaal iyo labaatan beri ah ayuu allah subxaanahu wa tacaala ina yidhi iska daaya cunitaanka iyo cabitaanka iyo shahwada gudashadeeda iska daaya haddana habeen iyo maalinba inama dhihina maalintii keliya tawey habeenkii cuna oo caba oo shahwadiina guta sidaasintama bishaa iyada ana inaad ku dadashaan oo khaasatan waxa weeye waxaa laga yaabaa cuntada iyo cabitaanka iyo shahwada iyo inaad iska ilaalisaan laakiin waxaa aad u badan oo aad u badan oo lagu rogmaday oo dadku ku baaba'e khaasatan dumarka in ruuxu markuu sooman yahay afkiisa uusan ilaalinin oo xamtii aydaan iska ilaalinin oo xadgudubka carabku samaynaya aydaan iska ilaalinin waxaana nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila aljuucu waalcatash waxaa badan ruux sooman oo soonkiisa gaajo iyo oon mooye aan abaargud kale ka helaynin waa gaajooday wuuna oomay bes wax ka badan intaa ka heli maayo rasuulkeenna waxaa kaloo ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi soonku maaha inaad cuntadiiyo cabitaanka ka daysaan ee soon waxaa la yidhaahdaa wixii ilaahay kaa xarimay inaad joojiso afkaaguna waa inuu soomo adinkaaguna waa inuu soomo yacni xubinkaaga tarankuna waa inuu soomo inaad allaah u go'do weeya bishaa iyadaa ayadana bishaa soonkeeda ku dadaala soonkana cilmiyeeya saan salaadaba u soo sheegnay oo barta qaabka loo soomo iyo soonka maxaa jabiya iyo soonku muxuu ku fiicnaanayaa middaa iyadana aqoon idinkoo u leh markaa kadib soonka la imaada waxaa qodobka shanaadi uu yahay ciddii heli karta xoolo ay ku xajido maxramna heli kara xajka geeyooo idinka idinka mid a waa inay ilaahay beydkiisa soo siyaarato wey waa inay xajka iyo cumrada soo gudato wey maxaa yidhaha rabbi subxaana wa tacaala ayaa inugu waajibiyo waa tiirka shanaad oo islaamnimadaadu ku taagan tahay wey haddii aadan la imaninna islaamnimadaadii qaar baa duunsan cumar ibnu khataab radiallahu canhuna waxaa ka sugan inuu yidhi dadka awoodda lehee xoolaha leh haddana aan xajiyaynin yacni ha laga qaado gibirka gaalada laga qaadoo kale maxaa yeelay muslimiin ma aha buudhi qur-aankana waxaa ka muuqdo rabbi subxaana wa tacaala inugu tusayaa ruuxu hadduu xajka tegi waayo oo xajkii arrintiisa iska fududaysta xaalkiisu inuu halis yahay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila waman kafara fa ina allaha haniyun cani alcaalamiin war ilaahay xaj buu idinku leeyahay ruuxii kufriye oo xajka diidana ilaahay waa ka maarmaa wax kugu fali maayo allah subxaana wa tacaala aday dani kuugu jirtaa innagay dani inoogu jirtaa inaan beytka ilaahay soo siyaaranno dhawaaqi ilaahay inoo dhawaaqay inaynu yeelno ilan allah subxaana wa tacaala beytkiisa markuu dhisay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxaa la yidhi dadka u dhawaaq waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq u dhawaaq baa la yidhi dadka meeshaasuu nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ka dhawaaqay markuu beyt ka dhisay in alla intii ilaahay khayr la rabay oo dhan baa dhawaaqaasi yeelaysa oo ajiibaysa allah markaa inaga dhiga subxaana wa tacaala hadalkaa iyo dhawaaqa kuwa ajiiba waa in aad xajka haddaad heli kartaan xoola aad ku xajidaan cid maxramoo idingeysana aad haysataan waa inaad soo xajidaan oo xajka uusan idinla fududaanin nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yihi tacajaluu ila alxaj xajka u degdega buu nebi yidhi sal lay slam hadib dhigina maxaa yeelay waxbaa imaan kara waxaa imaan karta inaad xanuunsato jaaniskiiba kaa lumo xoolahaanaad waayi kartaayoo kaa baabi'i kara dhimasho iyo geeri baa imaan karta intaysan wax kuu diido uusan imaanin xajiya oo xajka taga buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh beytka ilaahay marka soo siyaarta dumarow oo hala badiyo weliba ku noqnoqoshadiisa badiya haddaad jaaniskiisa heli kartaan maxaa yeele nabigeenna wuxuu yihi sal lla alay waslam xajka iyo cumrada oo lagu noqnoqdaayey waxay dembiga u tiraan sida maalan yani waxa weeyaan yani birta marka dabka la geliyo daxasha iyo qashinka saarani sida uu uga tirmo oo kale saasoo kale xajkiiyo cumradu ay u tiraan xaj ay yani dunuubta u tiraan walaalayaal marka waxa weeye tiirarkaa waaweyn ee diintu ku taagan tahay waa inaad ku dadaashaan waa yani waxa weye waa salaadii waa yani waxaan dhihi laha tawxiidkii waa salaadii waa sekadii waa soonkii waa xajkii waajibaadka kale ina saaran waxaa ka mida walaalayaal dumarka saaran yacni ragguna waa la qabaane waajib inaga saaran nabigeenna iyo rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo xaq uu inugu leeyahay rasuulkeennu wuxuu inugu leeyahay inaynu jeclaanno oo aynu cid kasta ka jeclaanno oo wuxuu nabigeennu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma rumayninoo iimaan dhab a lagama helin iimaan dhammaystiran muusan la imaanin ruuxii aan iga jeclaanin xoolihiisa naftiisa iyo ehelkiisaba rasuul allah salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa inuu qalbigaaga ku wen yahay oo aad jeceshahay oo wax walba aad ka jecesha cumar buu nebigu hadalkaa ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu ku yidhi cumar nebi allow waan ku jeclahay wax walba waan kaa jeclahay naftayda mooye markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam cumarow maya ilaa aad naftaada xataa iga jeclaato markaasaa cumar wuxuu yidhi nebiyow hadda ayaan naftayda xataa kaa jeclahay rasuulku wuxuu yidhi sal lla alay waslam alaana yaa cumar cumarow hadda ayuu iimaankaagu dhammaystiran yahay buu nebigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh nabigeenna walaalayaal waxaad ogsoontihin waa ilaah subxaana wa tacaala baa doortoo khalqigiisa ka doortay inaguu inoo soo diray muddadii noloshiisa yacni waxa weeyaan ilaahay uu rasuulka ka dhigay wixii ka dambeeyey diintaa ilaahay buu u shaqaynayay iyo siday inoo soo gaari lahayd iyadoo saafi ah oo dhammaystiran allah subxaana wa tacaala nabigeenna waxa uu inoo saaray inaynu jeclaanno jacaylka waxaa ka dhalanaya oo ka laasimaya inaynu raacno sunnadiisii iyo dariiqiisii inaynu raacno jacaylka ilaahay aynu jecelnahay rasuulkiisana aynu jecelnahay waxaa ka laasimaya inaynu jidkiisii marno oo sunnadiisu inala weynaato oo haddii lagu yidhaahdo shayga nebi maxamed buu ka soo jeedaayo nebi maxamed baa sameeyey ama ku taliyo amray waa in uu wax walba kaala weynaado naftaadu waxay doonaysa waa inuu kaala weyn yahay cid kale waxay kugula talinayso waa inuu kaala weyn yahay hadday naftaadu ku leedahay waxaa samee rasuulkuna daa uu ku yidhi waa inaad dayso hadday dowladdu ku tidhaahdo waxaa samee nebiguna daa uu ku yidhi waa inaad dayso haddii macallinkiiyo iskuulku ku yidhaahdo waxaa samee rasuulkuna ku yidhi jooji waa inaad rasuulka yeesho haddii ninkaagu ku yidhaahdo saa yeel rasuulkuna diiday waa inaad tidhahdo rasuulkiibaa diiday waalidka hadduu ku yidhaahdo waa inaad tidhaahdo rasuulkiibaa diiday rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa inaad wax walba ka hormariso jacaylkiisa iyo raacitaankiisa raacitaanka nebigana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa midka keliya tee wanaagga aynu ku gaadhi doonno sida rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu sheega wain tutiicuhu tahtaduu haddaad nebiga amarkiisa yeeshaan ood ateecdaan waad hanuunaysaan waxaa laga fahmayaa haddaad khilaaftaanna waad lumaysaan waana midda aayadda qur-aanka rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala yacni falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka taxadareen oo ha iska jireen buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala kuwa nebiga amarkiisa khilaafayaay inay asiibto fitno ama cadaab xanuujiye uu ku dhaco oo fitnada asiibaysaay maxay tahay amarka nebiga haduu haddaad fududaysato oo sunnadiisa aad dhayalsato oo ayna qiimo weyn kula yeelanin fitnada ku asiibaysaay in bidca lagugu ibtileeyo wey ama shirki in lagugu ibtileeyo wey ama khaatimo xumo inaad ku dhimato wey ama xayaatadaada iyo nolodaada noloshaadu inaad ridowdoo diintaba ka baxdo wey yacni waxa weeyaan nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii uusan ruuxu jidkii nebi maxamed la weynayn oo qiimo la lahayn shaki ma laha in fitno asiibayso balaayo ku dhacayso fitnada ugu yare kugu dhici kartana waa in bidca aad ku dhacdo bidca haddaad ku dhacdana waata nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu odhanayo allah wuxuu ka xidhay ruuxii bidcada mubtadca allah wuxuu ka xidhay albaabka towbada waa ka xidhay sida xadiidka saxiixa nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh uu tilmaamayo marka nabigeennu raacitaan buu inagu leeyahay waxaa kaleeto uu inagu leeyahay nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo waajibka inaga saaran uu yahay in markii aad maqashaan nebiga magaciisa aad ku sallidaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo aynan idinla fududaanin oo magaciisu uusan si caadiya inugu marin dhegteenna si caadiya uusan ugu dhicin oo aynan caadaysanin haddii nebiga magaciisu uu ku soo marood maqasho waa inaad ku sallido ood salliga markaba afka la gaadhaa la doonaya maxaa yeele nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiis saxiixa ayaa ka sugan oo uu leeyahay maalin maalmaha ka mida nebigu isagoo saxaabada la jooga ayuu rasuulku sal alay wasalam mimbarka ayuu fuulayay markuu cagtii ugu horraysay qaaday buu nebigu aamiin yidhi cagtii labaad markuu qaadayna aamiin buu yidhi cagtii saddexaad markuu qaadayna aamiin buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadaa weydiiyo waxay dhadheen rasuul allow saddexdii goor eed lugta qaadaysaba aamiin baa tidhi mana aanan kugu aqoon jirin waa wax cusube maxaad ula jeeday bay dhaheen nabigu markuu soo degay kadib bay weydiiyeen wuxuu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii ugu horrayseen lugta qaadayeen aamiin idhi malakul jibriil baa ii yimid buuri markaasaa wuxuu igu yidhi ruux ramadaan u soo galay oo isagoo caafimaad qaba oo nool ramadaan ku yimid isagoo loo dembi dhaafinna ramadaan dhammaaday ilaahay naxariistiisa ha ka fogeeye aamiin dheh markasaan aamiin idhi buu nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh malakul jibriil baa yacni hadalka wada nebiguna waa u aamiininaya tii labaad lugtii labaad markaan qaaday wuxuu igu yidhi buu yidhi yacni ruux magacaaga maqlay adiga nebi maxameda salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo aan kugu salliyin isagana allaha fogeeye ee aamiin dheh markaasaan aamiin idhi buu nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyh qodob markii saddexaad oo aan aamiin idhina waxay ahayd malakul jibriil baa ii yimid oo wuxuu ii yidhi ruux labadiisii waalid ay da' soo gaadheen oo agtiisa ay da' iyo duqnimo ku gaadheen oon dembi dhaaf ka kasbanin jannadana aan saa ku gelin ilaahay cadaabka ha ku fogeeyo naxariistana ha ka fogeeye aamiin dhe aamiin baan idhi buu rasuulku salawatu rabbi wasalaamu caleyh macnaheedu waxa weeye walaalayaal ma aha in nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu ruux caadi oo kale inoola mid noqdo waa in markii magaciisa aan maqalno aynu ku sallino oo uun yacni waxa weeye markaba aynu yacni xaqa isagaa gudanno ayaa loo baahan yahay waajibaadka ina saaran ayay taasina ka mid tahay waajibaadka ina saaran waxay ka mid tahay walaalayaal oo gabadha muslimadda a saaran waalidkiin waajib baa idinka saaran waalidkiin idin dhalay waajib baa idinka saaran inaad u baarinimo samaysaan inaad u samafashaan inaad xidhiidhisaan inaad hadalkooda maqashaan inaad u adeegtaan inaad waxaad ku dhaantaan aad siisaan yacni waxa weeyaan waad garan kartaan sida adiga hadda yacni waxa weeyaan aad yacni si alla sidii suurtagala oo waalidka aad wax ugu qaban karayso waa inaad wax ugu qabato amarkiisa iyo hadalkiisana waa inaadan diidin mar hadduusan shareecada khilaafsanayn maxaa yeele walaalayaal xaqa waalidku siduu rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay xaqiisa xaqa ku xiga wey allah xaqa uu leeyahay addoommadiisa ku leeyahay oo inay caabudaan ah xaqa soo raaca waa xaqa waalidiintu leeyihiin oo ilmahooda ay ku leeyihiin waa ka rabbi qur-aanka ku sheegay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana an ishkur lii waliwaalidayk allah subxaana wa tacaala wuxuu ina barayaa qur-aanka inugu barayaa waalidka in yacni waxa weeyaan loo naxariisto oo loo samafalo oo yacni baari loo noqdo maxaa yeelay waalidka imaanshahaaga aad adduunyada timid buu sabab u yahay allah baa ku abuuray laakiin dariiqa aad soo martay ee sababta kuu ahaa waa waalidkaa wey dhibka uu kula soo maray xilli aad yacni tacbaan tahay tabar aadan haynin caqli aadan haynin waxba aadan shaqaysan karin ayaa waxay heegan ugu jireen oo ku rafaadsanaayeen say kuu korin lahaayeen aabbuhu wuxuu intaasoo khatar ah u maraya waxaad cuni lahayd ama cabbi lahayd ama aad labisan lahayd buu dhintaasoo dhiba ugu jiray hooyaduna intaa waxay u soo jeeday oo habeen iyo maalinba ay u taagnayd sidii ay macnaha waxa weeyaan ama kuu seexin lahayd ama ay cunto kuu siin lahayd ama cabitaan kuu siin lahayd ama ay saxarada iyo kaadida kaaga tiri lahayd yacni waxa weye habeen oo dhan baa laguu soo jeeday oo lagugu soo rafaadayay intaasaa lagula soo ekaysiiyey abaallaawaha noqonin abaalkii waalidkaa ma gudi kartid khaasatan hooyada hooyadu way ka xaq weyn tahay aabbaha sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo nebigeennu wuxuu yidhi yacni markii lagu yidhi man axaqu nnaasi bisuxbati yaa rasuula allah la saaxiibidayda yaa ugu xaqnimo lahoo dadka iigu xaqnimo leh nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam ummuka hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga aabbaha buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh marka afraad buu aabbuhu imaanayaa hooyada ayaa waxay tahay midda mudan ee xaqa leh hooyadu waa inay iyadu noqoto boqoradda guriga ka talisa ee ilmaheedu ka amar qaataan xataa haddii xataa haddaad madaxweyne tahay haddaad madaxweyne tahay hooyadaada jaahiliyadee waxba aqoonin baa kaa amar weyn waa inaad amarkeeda qaadato haddaad sheekh tahay ood cilmi badan tahay hooyadaabaa sheekhad ku ah waa inaad amarkeeda yeesho haddaad mutacalimo tahay ood aqoon leedaho brofesoor tahay hooyadaabaa kaa brofesoorsanoo waa inaad amarkeeda qaadato hooyadu waa boqoradda halkaa ka soo jeeda oo ixtiraamka mudan wey bal u fiirsada ilaahay baan idinku dhaariyee islaamku meeshuu hooyada dhigay iyo dhaqamadan reer galbeedkeed hadda la nooshiin hooyada meeshay dhigeen hooye ilmaheedii hadday korisay siddeed iyo toban meeshay ku gaadhaan isma yaqaanaan markay duqowdo oo da-owdana hooyo waxaa daris la-ah oo saaxiib la-ah oo ilmo la-ah waxa weeye ilmo u ah waa eyga wey ilaahay baan idinku dhaariya bal fiiriya ayaguna hooyadii ey bay ilmo uga dhigeenoo wax kaloo la jooga ma leh gurigay ku baktiyaysaayoo say u jirto iyadoo baktiyay usbuuc laba usbuuc baa la arkayaa baktigeedii iyo lafaheedi islaamkuna wuxuu leeyahay waa boqorad waa madax madaxweynaha iyadaa amraysa yacni waxa weeyaa sheekha iyadaa amraysa mutacalimka iyadaa amraysa hooyada ayada ayaa talinaysa ee ixsaan iyo samafal u sameeya sidaasaa walaalayaal sharcigeennu ina leeyahay waalidiinta ha loo baarinimo sameeyo oo waalidkiin ku dadaala waxaad haysataan oo xoolaha ayagaa iskale sida nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh anta wamaaluka liabika buu nabi yuri sal ly waslam adiga iyo xoolahaagaba aabbahaabaa kuleh nin buu la hadlayay adiga iyo xoolahaagaba hooyadaabaa kuleh u samafal oo u dabacsanow oo akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo baarinimo iyo dhibkoodaod u dulqaadato waa in waalidka lagula dhaqmo weye waajibaadka idin saaran waxaa ka mid a haddaad tihiin gabdhihii muslimaadka ahaa inaad akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan aad qaadataan oo sharafka iyo dhowrsoonaanta iyo karaamada inaad ilaalisaan gabadha muslimaddaa waxay qiimo ku leedahay inay karaamo leedahay inay sharaf leedahay inay xushmad leedahay inay cizi iyo dhowrsoonaan leedahay saasay gabadha muslimadii qiimo ku leedahay allah agtiisana qiimo kaga leedahay bulshada ay ku dhex nooshahay dhexdoodana ay qiimo kaga leedahay haddii ay arrinkaa ka baxdo oy gabadhu faasiqowdo oy akhlaaqdii iyo dhaqankii wey wanaagsanaa haweenaydu ay ka tillaawdo bulshada dhexdeedana indhahooda waa ka dhacaysaayo waxaan qiimo lahayn oo isla wareegtaa bay noqonaysaa yacni ilaahay agtiisana subxaanahu wa tacaala waa ku qiimo beelaysaa waxaan qiimo lahayn bay noqonaysaa saas daraaddeed walaalayaal waa inaad sharafka ilaalisaan waa inaad magaca ilaalisaan waa inaad dhowrsoonaanta ku dalaashaan waa in aad yacni waxa weeyaan jidhkiinna khaasatan aad ka ilaalisaan wuxuusan ilaahay subxaanah wa tacaala raalli ka ahayn cawradiinna waa inaad ka ilaalisaan meelaan loo ogolaanin ama cidaan loo ogolaanin inay aragto waa in markaad jidhka maraysaan indhihiinna aad laabtaan waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun mu'minaadka dumarka mu'minaadka waxaad ku tidhahdaa baa le nabiga sal lla alay wasalam indhihiinna laaba farjigiinnana xifdiya waa xubinka taranka weeye indhaha laaba waxa weeye xaaraanta ilaahay uusan ogolayn inaad aragtaan indhaha ka laaba ragga ajaanibta indhaha ka laaba telefishinka midka idinka muuqda indhaha ka laaba shaarica iyo jidka midka idinka muuqda indhaha ka laaba indhihiinnu ha dhowrsoonaadeen oo allah subxaanahu wa tacaala ka cabso oo ka xishood ishaadana xumaanta ka laaba lagu leeyay ishu waxay tahay waa shayga ugu khatarsan oo keena wey runtii waxa weeyaan zinada keena wey zinada iyo xumaantu waxay ku dhacdaa isha ayaa sahamisa isha ayaa soo aragta labada xumaanta samaynaya marka hore indhahoodaa isku dhaco way is arkaan markay is arkaanna way isu muunsoodaan markay isu muusoodaanna way kulmaan markay kulmaanna way wada hadlaan markay wada hadlaanna xumaantiibaa dhacda balaayada dhan iridda waxaa furay oo waxa dhan sahamiyey waa isha wey isha ugu horraysa meesha macnaha waxa weeye bil- yacni tilaabaday wax ka bilaabanayaan iyada wey isha laaba buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala oo gabdhaha muslimaadka ahu ishiinnu ha dhowrsoonaato ishu markaba qalbigay ku dhacaysaa ishu wixii ay aragto markaba qalbigay u gudbinaysaa qalbiga markay u gudbisana qalbigii xubinka taranku u gudbinayaa saasay hawshu u dhacaysaayoo khatartu ku imaanaysaa isha laaba baa marka layna leeyahay waxaa ka mid a aadaabta loo baahan yahay akhlaaqiga inaad ilaalisaan u baahan adiga iyo nin ajnabi kaa ah waa inaydan guri ku keliyaysanin inaad intaad guri gashaan ama qol gashaan ama flayt gashaan markaa kadibna isku soo xidhaan oo iridda laabataan ninkuna ajnabi kaa yahay A- yacni labadiinna keliyana aad tihiin taa nebigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nebigu wuxuu idhi ninkii allah iyo maalinta aakhara rumaysani haweenay ajnabi ka ah yuusan guri kula gooni noqonin haweenaydii allah iyo maalinka aakhara rumaysan oo rajo ka qabta ilaahay agtiisaahay nin ajnabiya yaysan guriga kula gooni noqonin maxaa yeelay nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam hadday guri guri iskula gooni noqdaan shaydaan baa saddexaynay oo laba mid walba damaaci ku jiro oo shahwadii ku jirto oo haddana shaydaan ka dhex shaqaynayo shaydaan saddexeeyo maxaad ka filan kartaa shaydaankii waa isku kiin shukaaminayaa waa isku kiin qalqaalinayaa waa iskiin jeclaysiinayaa waa isku soo kiin riixahayaa inay hawshii dhacduu ka shaqaynayaa yacni damaacigii iyo nafta doonitaankeediina meesha waa ku jira sidaas daraaddeed shareecadu way taxadaraysaa waxani intuusan dhicin bay ka sii taxadaraysaa walaalayaal marka allah laga xishooda subxaanahu wa tacaala dhaqamada dumarka soomaaliyeed aan dhaqan u soo lahaan jirnay baa waxaa ka mid a aadna u khaldan shareecadana khilaafsan in ragga ajaanibtaa iyo ragga aan ajaanibtahayn aynad haweenta u kala socnaynba inay iska salaanto waxay ku leedahay ilmaadeer baanu nahay waxay ku leedahay qaraabaanu nahay waxay ku leedahay maaragtay gacanta isaga dhibaysaayo waa iska salaamaysa gurigiibuu iska imaanayaa waa iskala soo fadhiisanaysaayo keligeed isaga iyo is- iyadaa iska sheekaysanay a see la ahaa iyo waa la iska fiicnaa iyo abowe iyo abaaye iyo waxaasaa maanta dhan la guraya a waxaasaa maanta dhan la daldalaya meeshanaa la fadhiyaa yacni waxa weye waa dhaqan asaasan khariban oo shareecada islaamka khilaafsan wey gabadha muslimadda marka allah ka xibshooto subxaana wa tacaala lama ogola waxaan la ogolayn oo aadaabta inaad ilaalisaan u baahan ka mid ah oo shareecadu aynan ogolayn inaad safartaan maxram la-aan maxramkana idinkaa laydinku danaynayaa idinkaa laydinku ilaalinayaa sharaftaa lagu ila yacni jawaardi baa la dhigay sidaas daraaddeed haddaad safrayso maxram raadso maxram la-aan ha safrin xataa iskaba dhaafe xajka ayaa waxaa la yidhi dumarku yayna safrin maxram la-aan oo xajka yaynan aadin hadday maxram ayna haysaninna xajba laguma leh waajibkii dhannaayee tiirka islaamka ahaa waxaa loo ba looga baajiyo haweenta looga kor qaaday hadday maxram weydo maxram la-aan haddii marka waxa weeye safarkan iska caadiga aheen iska gooshayneen qaaradaha iska aadayneen saan doonna u safraynee walaalayaal waa khaldan yahay waana shay ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo diiday weeye mana bannaana nebigu waa diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haweenaydii allah iyo aakhara rumaysani yayna safrin maxram la-aan waxaa ka mid a walaalayaal aadaabta loo baahan yahay akhlaaqda loo baahan yahay gabadha muslimadda ah waa inay gurigeeda u badato gabadha muslimadda waa inay gurigeeda u badato hadday soo danaysanayso hadday dan leedahay danteedii markay soo gudato waa inaysan wareegaysi kala gelin waa inay macnaha waxa weeye gurigeeda wakhtiga intiisa badan ku qaadato waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa guryihiin ku sugnaada buu alla yidhi subxana wa tacaala dumarkii muslimaadkow haweenka gaalada ah siday quruxdooda bannaanka u geeyaan oo isu qaawiyaan oo kale bannaanka ha geynina quruxdiinna ee allah intaad ka cabsataan guryaha jooga oo guryihiinna ku sugnaada gurigu waa hoyga rasmiga haweentu intay ku jirtana waa markay ilaahay ugu dhowaansho badan tahay cibaadada ay gurigeeda ku samaysana way ka khayr badan tahay cibaadada ay masaajidka ku samayso waa ka nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh yidhi raggu waa inay salaada masaajida la aadaan dumarkasa waxaa u khayr badan inay ku tukadaan guryahooda gurigiibaa weliba sii kala khayr badan qolka jiifka inaad ku tukataa ka fadli badan inaad ku tukato qolka fadhiga qolka fadhiga inaad ku tukataa ayaa ka fadli badan inaad barsada iyo meesha ardaaga ku tukato ardaaga salaadiisu waxay ka fadli badan tahay inaad masaajidka dariskaa la timaado masaajidka dariskaa wa- salaadiisu waxay ka fadli badan tahay masaajidka nebi maxamed ee madiine ku yaala halkii salaad ee lagu tukadana ay u dhiganto kun salaadood waxaa kaaga fadli badan masaajidka dariska kule gurigaaga ku dhegan sidaasi xadiiska nabigeena ay ku sugan tahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haweentu mar walba oy gurigeeda jirto oy gudihiisa sii jirto khayrkeeda badan ilaahay naxariistiisiiyo subxaana wa tacaala khayrkiisay u dhowdahay mar walba oy banaanka badsato macnaheeda waxa weeyaan khatar iyo halis bay leedahay walaalayaal marka yacni xikmad weyn baa runtii ku jira gurigu waa mamlakada waa mamlakada waa meesha maamulka hooyadu u yaallo waa meesha khayrku ku jiro ha u arkina shayaadiinta iyo gaalada iyo inta gaalada raacsan oo inay ina gumaystaan doonaya ayaa waxay inugu yidhaahdeen gurigu waa cadaadis gurigu waa xabis gurigu waa reebaadiyanimo guriga ka baxo bannaanka usoo baxa oo maxaa naga rabtaa bannaanka markaan usoo baxno waxay rabaan inay ina arkaan inay ina daawadaan bannaanka inay naga helaan waxay doonayaan adigoo dayacan meelaha in lagaa helo sharafkaaga iyo karaamadaada inay dhaawacaan waayeyda bannaanka taagtaaganoo doonaya jaanis inay kaa helaan guriga ka soo bax macnaha bannaanka iigu soo bax weeye dhaqankaa gaala iyo kuwa gaalada raacsan baa wada laakiin gabadha muslimadee allah rumaysan waa inay ogaato khayrku inuu gurigeeda ku jiro macnaheedu ma aha inay guriga un ku xabisnaanayso oo ku xidhnaanayso haddaad dan leedihiin waad soo danaysan kartaan xadiidkii saxiixu bukhaariga ku sugan sawda ayaa baxday markaasay dan u baxday xaasaskii nabiga sal lay slam mid ka mida wey markay baxday ayaa cumar ibnu khataab baa wuxuu ku yidhi sawd sawdoy nagama qarsoonida waanu ku garanaynaa buu ku yidhi markaasay sawda intay soo noqotay bay nabiga u timi sal lay wasalam nebi allow cumar baa saa igu yidhi bay tihi nabigu wuxuu yidhi sal lay wasalam allah subxaana wa tacaala qad adina lakunna an takhrujna lixaajati kunna buu rasulku yidhi sal lay wasalam alla wuxuu idiin idmay inaad danihiinna u baxdaan waad soo danaysan kartaan laakiin markaad soo danaysato gurigaaga kusoo noqo waxba jira la maro suuqyadoo la wareegaysto xaafadaha oo la tiriyo wax danoo kaaga jira male hawl weyn baa gurigaaga ku taalla danahaaga qabso oo gurigaaga imadoo meesha ku dhowrsoonow sidaasaa la doonaya markaad baxdo ood soo dangudanayso ayadana waxaa la doonayaa inaad is-ilaaliso ood labiskii shareecadu sheegtay ku baxdo oo jidka markaad marayso aad edebsan tahay oo xishmadi kaa muuqato oo xishood kaa muuqdo oo jidhkaagu qarsoon yahay baa loo baahanya oo aadan fitno ku noqonin bulshada muslimka ah oo aadan ku noqonin yacni faaskii lagu dumin lahaa bulshada lagu dumin lahaa oo cudurradu ku imaan lahaayeen oo faaxishada iyo zinadii waa inaadan sabab u noqonin waa inaad adoo asturan aad baxdo sidee weeye asturka iyo labiska looga baahanya gabadha muslimadda ah marada aad ku baxayso haddaad gurigaaga ka baxayso waa inay tahay labiska ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuugu talagalay kuguna qiimeeye kuguna sharfay haddaad tahay gabadh ilaahay taqaano subxaana wa tacaala waxa weeye maradu waa inay jidhkaaga wada gaadhayso oo mara saddex maro inaad iska kor xidhato waa lagaa maarmaan sida qur-aanku uu tilmaamayo marada koobaadi waa cambuurka aad xidhan tahay marada labaad waa hagoogta ka koraysa oo madaxa iyo timaha iyo luqunta iyo laabta iyo qarinaysa wey marada saddexaadna waa maro ka koraysa oo rabbi uu suuratul axzaab ku sheegay yaa ayuha annabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaa'i almu'miniin yudniina calayhinna min jalaabiibihinna jilbaabkaasi siday culimmadu leeyihiin wuxuu ka koreeyaa cambuurka iyo khimaarka yacni yacni hagoogtu waa midda suuratu nuur lagu sheegay walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna aayaddaasaa lagu sheegay hagoogta jilbaabkana suuratu laxzaab baa lagu sheegay saddexdaa maro ugu yaraan waa inay gabadhu ku baxdo hadday baxayso jilbaabku marka waa ka koreeyaa labiska aad guriga ku joogto maro ka koraysa wey waana marada rabbi subxaana wa tacaala uu ka saamaxay oo laga dejiye oo laga dhaafay dumarka da'da ah hadday dumarku da' noqdobaan oo duqoobaan marada weyn waa laga dhaafay iyaga laakiin waxay ku baxayaan cambuurkii iyo hagoogtii bay ku baxayaan yacni waxa weye garbasaartii kore iyo cambuurkii bay ku baxayaan markaa waa markay da'da yihiin oo ay weynaadaan rabbi subxaanaه watacaala suuradda wuxuu ku sheegay iyadana suuratu nuur ku jirta wاlqawaacidu min الnisaءi alatii laa yarjuuna nikaaxan falaysa calayhina junaxun an yadacna hiyaabahun غayra mutabarijaatin biziina waan yastacfifna khayrun lahuna bu alla yihi subxana wa tacaala dumarkaa marka da'da marada weynee jilbaabkabaa iyaga laga cafiyey laakiin gabadh dhallinyaro a lagama dhaafin haweenay guurdoona lagama dhaafin haweenka laga dhaafay waa kuwa guurka aan rajo ka qabin laakiin naag guurgal ahoo macnaha in la guursado rajo ka qabtaay maryaha inay saa u labisatoy saa ku baxda ayaa loo baahanya walaalayaal waa sharaf iyo qiima idiin tahay inaad allah subxaana wa tacaala amarkiisa fulisaan maradu marka waa inay jirkao dhan gaadhayso shardiga labaad maradu waa inaysan jidhka ku dheganayn haddii ay maradu jidhka ku dhegto labiskii sharcigu sheegay ma ah waa labiska dumarka gaaladaa wey gabadha muslimadaana gaala hadday isu ekaysiiso labiskooda qaadato nebigu wuxuu idhi iyagay maalinta qiyaamada la meel noqonaysa naarta ay galaan bay la geli doontaayoo nebigu wuxuu idhi man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum ciddii isku shabahda dad ama qolo kale isku shabahda ayaguu ka tirsan yahay bu nebi uri salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa inayna maradu idinku dheganayn yacni waxa weeyaan shaatiyada kor laga qaadayo funaanadaha idinku dhegan goonooyinka idinku dhegan maryaha jidhka ku dhegan labis gabadha muslimadii ay ku bixi karta ma ah hadday ku baxdana waxay ogaanaysaa un ilaahi subxaana wa tacaala ciqaabtiisa inay u bambaxday waa in middaa iyadaa layska ilaaliyo ood aada looga taxadaro khaasatan waddamada gaalada markaad timaadeen dhaqan fara badan oo aad ka qaadateen baa jira oo gaaladu macnaha wax bulshada aad ku dhex nooshiin aad ka qaadateen in badanoo waxaad arkaysaa gabdhihii muslimaadka ama dumarkii muslimaadka ahaa labiskooda markaad u fiirsato iyo labiskii gaalada waxba kuma kala gedisa sarwaal bay qabtaa sarwaal bay qabaan maradii waa ku dhegan tahay waa ku dhegan tahay iyagana waa ku dhegan tahay tanna waa ku dhegan tahay sheegayaa maryo soo baxay oo gabdhuhu ay xijaab ka dhiganayaan oo ubaxyo iyo dhaldhalaal iyo korka ku leh maryaha noocaas oo kalea labis ma noqon karaan gabadha muslimadda xijaabkay ku bixi lahayd ma noqon karaan maradu waa inaysan ahayn ziino soo jiidanaysa indhaha soo jiidanaysa oo raggii soo jiidanaysa maxaa yeelay waxaa la doonayaa gabadhu markay jidka marayso inaysan ragga indhahooda soo jiidanin wa ilaa haddaad isqurxiso adoo quruxsaneed haddana mara qurux badan jidhkii sii saarto macnaha waxay noqonaysaa isoo raaca macnaha waxay ka dhigan tahay raggii yacni waxa weeyaan isoo fiiriya oo isoo dabagalay ka dhigan tahay raggu jidadkay taagtaagan yihiinoo waxa weye jaaniskaasoo kale gaadayaan waa ragga lunsa wey adiga marka waxaa la doonayaa in aadan maradaadu ayna noqonin qurux soo jiidata quruxda maryaha quruxda badan guryihiina ku qaata laakiin marada aad baxaysa ha noqoto maro maryaheeda ka mid laakiin qurux soo jiidata iyo dhalalaan aan lahayn waa inay noqoto waxaa shardiya marada labiska aad ka dhiganaysaan aad ku baxaysaan in ay tahay maro maro aan laga arkaynin jidhka laga arkaynin maro qara leh oo adag oo jidhka aan laga arkayn waa inay tahay haddii maradaa jidhka laga arkayo sida duruucda aad qaadataan oo kale diraca la qaatay guryaha lagu xidho yacni cambuurada qaarkood maryaha qaarkood oo dulduleen leh haddiiba maradii jidhka laga arkayo iyaduna labiskii aad ku bixi lahaydeen maaha bal nebigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi aakhiru zamaanka waxaa imaan doona dumar maryo qaba haddana qaawan dumarka noocaasa nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam maalinta qiyaamada janno ilaahay inay galaan iskaba dhaafee xataa urkeeda heli maayaan carafteediiyo xataa jannada udaygeeda heli maayaan yacni jannada udaygeedana waxaa laga helaa shan boqol oo sano markaad u jirtaa udayga jannada la helaa jannada udaygeeda iskaba dhaaf inay galaana xataa udgoonkeeda heli maayaan buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh walaalayaal marka jannada ha ka qadina oo labiskan gaalada iska daaye oo dhaqankan gaalada iska tuura oo allah iyo rasuulkiisa dhaqankuu idiin dooray iyo labiskuu idiin dooray baa qiimuhu ku jiraaye isaga qaata gaalaha gaala hadday idinku nacdo haddii suxun laydiin fiiriyo haddii laydinku maaragtay laydinku diido haddii aan laydinku rabin allah iyo rasuulkiisaa raba laba mid marka ma allah iyo rasuulkiisaad qaadanaysaan say rabaan mise gaalo iyo dhaqankeedu say rabtaad qaadanaysaan labadaasaad u dhaxaysaanee tii aad yeeli lahaydeen idinkaa garanaya marka ruuxii doonayana markaa taa ha qaato natiijadeeduu heli doonaa ruuxii doonayana allah iyo rasuulkiisa ha ka amar qaato natiijadeeduu heli doonaa insha allahu tacala walaalayaal marka yacni qodobada u baahan inaad ilaalisaan bay ka mid tahay labiskaa iyo asturka inaad ilaalisaan waxaa ka mid a maradu yacni waxa weeyaan inay tahay maryaha ragga waa inaysan u ekayn maryaha raggu ay labistaan iyo qaabkay u labistaan inaad ku baxdaan ood u labistaan lama ogola saraawiisha iyo waxyaalaha la midkaa nooc iyo macnaha waxa weye shaatiyada iyo ragga labiskiisii intaad ku labisataan inaad ku baxdaani lacnad baa ku soo aroortoo nebigu wuxuu yidhi salawaat salawaatu rabbi wasalaamu calayh lacnadda ilaahay ha ku dhacdo dumarka ragga isu ekaysiinaya iyo ragga dumarka isu ekaysiinaya labadoodaba ilaahay lacnadiisu ha ku dhacdo waxaa kaloo intaa dheer walaalayaal dumar labiska aad ku baxaysaani ee aad gurigiinna markaad ka baxdaan ood soo danaysanaysaan aad ku baxaysaani labiskaasi waa inuusan u ekayn oo shabihin labiska dumarka gaaladii ay qabaan maxaa yeelay saan horeyba usoo sheegay nebigu wuu lacnaday lacnad ilaahay ha ku dhacdo naxariista ilaahayna ha laga fogeeyo kuwa isu ekaysiinaya gaalada gaalada marka labiskiina yuusan u ekaanin qaabkaad yani isu qurxinaysaan ha ha ka qaadanina qaabka aad macnaha wax weeyaan u noolaanaysaan ha ka qaadanina qaabkaad u shallaysanaysaan ha ka qaadanina yacni waxa weeyaan gaalada waxooda in la nacaa la doonayaa gaalada waxooda marnaba in la jeclaado lama doonayo in iyaga la raacana maaha in laga qaato qurux iyo ilbaxnimo iyo horumar in laga qaatana maaha yacni waxyaabaha intifaacaadka leh ee tiknolojiyada ehe horumarku keenay meesheeda weeye laakiin maxaa qurux ah maxaa foolxumo la dhahaa see baa loo labistaa see baa loo shallaystaa see baa laysu qurxiyaa yacni waxa way see loo noolaadaa taa lagama qaato gaal lagama qaatee allaah iyo rasuulkiisaa laga qaataa qur-aanka iyo sunnada nebigaa laga qaataa salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddaynu nahay dad mu'miniin oo ilahay yaqaana subxana wa tacala walaalayaal aadaabtaas maradaa la xidhanayo een soo tilmaanee tilmaamahaa leh waxay qarisaa cawrada muuqata cawro qarsoon baa jirto iyadana in la qariyo u baahan cawrada qarsoon waa cawrada yani waxa weeye dhaqanka iyo akhlaaqda cawradaas ayadana waxaa lagu qariyaa xishood labiskeeda iyo marada lagu qariyaayo waa xishood wey gabadha muslimadda waa inay xishood leedahay jidka markay marayso waa inay xishoonayso markay macnaha waxa weeyaan ay shaqo jirto waa inay xishoonayso guriga markay joogto waa inay xishoonayso allah waa inay ka xishooto intaysan cid kale ka xishoonin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa li saxaabadu weydiiyeen nebi ow cawradannada maxaa noo bannaan oon bannayn karnaa maxaanaanse bannayn karin nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam ustur cawrataka ilaa min zawjatika aw maa malakat yamiinuka cawradaada astur xaaskaaga iyo addoontaada mooye cid kalayana arki waxay yidhahdeen saxaabadu nebi allow bal ka warran haddii aan dad la joogo haddaad dad la joogto cawradaada yaan la arkin baa layidhi haddaan keligay ahay ka warran allahu axaqu an yustaxyaa minhu min annaas buu nebi uri sal ly waslam xataa haddaad keligaa tahay allah mudan oo cid kale kasta uga xaqnimo leh in laga xishoodo allah haddaad dad kale ka qarsoontao indhadad aan ku arkaynin alla kama qarsooni sidaas daraaddeed marnaba waa inaadan xishoodka ka tegin ood xishootaa la doonaya oo markaad jidka maraysa iyo markaad gurigaaga joogto iyo markaad meel walba joogto la garto inaad tahay gabadhan gabadh xishmad leh xishood leh qiimale sharafle inaad garataan la doonayo fudfudayd iyo qayloqayle iyo yacni dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo iyo gabadha muslimadda in lagu arka lama doonayo waa inaad xishoodka aad ku dadaashaan rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ka xishood badnaan jiray gabadh yar oo gurigii aabbaheed iyo hooyadeed ku kortay oo weligeed aan rag aynan is arag lana sheekaysanin shukaansigana aan aqoonin ayuu nebigu ka xishood bannaan jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh rasuul ilahi waa inaan ku dayanno bal nabigeenna waxaa ka sugan sal lla alay waslam inuu yidhi ina mima adraka annaasu min kalaami annubuwati aluulaa ida lam tastaxyi fasnac maa shiit waxyaalaha murtida laga soo gaadhay nebiyadii hore waxaa ka mid a haddaadan xishoonayn waxaad doonta samee gabadha aan xishoonaynin way isqaawin gabadha aan xishoonaynin labis xun bay ku baxdaa gabadha aan xishoonaynin wiilashay la ciyaartaa haweenta aan xishoonaynin raggay gacmaha qabsataa haweenta aan xishoonaynin ilahay ka xishoonaynin subxaana wa tacaala iyadoo yani waxa weeyaan aan haba yaraatee akhlaaq lahayn bay macnaha meel kasta lagu arkaa allah subxaana wa tacaala haddaad ka xishoonayso way kaa muuqanoo akhlaaqdaaday ka muuqanaysaa akhlaaqduna waa shay muhima oo insaanka aad arkaysaan akhlaaq hadduusan lahayn wax bini aadama u yaama jiro gaaladana arkaysaan lacag dhaqanxumadeeda aad arkaysaan iyo sida ay noqdeen markay akhlaaqdii ka tageen walaalayaal marka akhlaaqda waa inaad ilaalisaan jidhkiina asturkiisa waa inaad ku dadaashaan khaasatan meel fitnaad joogtaan bulsho gaalaad la nooshihiin yacni sidaa dumarkoodii ay noqdeen oo kale inaad noqotaan bay doonayaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a waxay jecel yihiin buu alla yidhi inaad gaalowdaan say u gaaloobeen oo kale oo idinkiyo iyagu marka aad isku mid noqotaan saasay ka shaqaynayaan hadiyagoon ayagu kulaba hadlin baa laga yaabaa in dhaqankoodii ku jiito oo dad kaa badan iyo biyo kaa badanba way ku hafiyaane inay kaa qaalib noqdaan baaba laga yaabaa saas daraaddeed inaad adkaataan ood is adkaysaan ood sugnaataan oo intii suurtala aad diinta ilaahay ku mitidaan idinkoo khaatimo wanaagsan ku dhimataan oo muslimiin oo ilaahay yaqaana subxaana wa tacaala taasaa walaalayaal la doonayaa oynu akhlaaqda marnaba aynaan ka tegin oo aynaan fududaysanin waajibaadka waxaa ka mid a walaalayaal waajib idinka saaran xagga guryihiinna idinka saaran oo raggiinna idinka saaran rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay nebiguna sunnadiisa ku sheegay haweenayda dadka xuquuqda kuleh waxaa ugu mid waxaa ka mid ah bal kuwa ugu muhiimsan ayuu ku jiraa ninkeeda ayaa ka mid marka gurigii inaad ilaalisaan gurigii kala dambayntiisa aad ku dadaashaan yacni mas-uuliyaddii xilka guriga raggaa loo dhiibo alrijaalu qawaamuuna cala annisaa guriga ninka ayaa mas-uulkaa isagaana ilaahay kala xisaabtamaya adigana daaca iyo kala dambayn iyo ismaqal baa lagaa rabaa macnaheedu maaha inuu ninku guriga ku amartaaglaynayo ee wadatashi iyo seen waxyeelaa iyo labada ruuxee noloshu ka dhaxaysa way maraysaa yacni waxa weeye inay tashadaan meeshay ku jirtaa oo rabbi mu'miniintuu ku tilmaamay wa amruhum shuuraa baynahum arrinkoodu waa tashi inay tashadaan laakiin talada go-aankeeda ninka ayaa iskale rabbi subxaana wa tacaala mas-uuliyadda guryaha iyaguu u dhiibay idinkana amar qaadasho iyo maqal iyo kala dambayn baa laydinka baahanyay haddii guryaha aan lagu kala dambaynin guryuhu naxariis ma noqonayaan guryuhu deganaanshahaa ka lumaya guryaha xasiloonidaa ka lumaya guryaha ilaahay wuxuu ugu talagalay sakiina iyo in lagu naste ee nas meel lagu nasta ma noqonayaan meel uun dagaal ka taagan yahay bay noqonaysaa fikradan odhanaysa rag iyo dumarku ha isku taagnaadeenna waa fikradda gaalada aynu ugu nimid oo inaad ninkaagii uun ka dhigato cadow col uun inaad iska ilaaliso ood la dagaalanto oo xuquuqdaadii buu qaadanahayaa oo iska celiyo hangool dheer iskaga qabo oo waa nolosha gaalada aynu ugu nimid wey laakiin nolosha islaamku waxa weye labada isqabtaayi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna bu rabbi subxana wa tacaala labis baad isu tihiin yacni maradaada kama maarantid iyaduna kaama maaranto ninkaagiya adigu labis baad isu tihiin oo maradaadii oo kaleu ka dhigan yahay sidaas daraaddeed jidhkaaga iyo maradaadu say isku yihiin baad adiya ninkaagu isku tihiin oo ma kala maarantaan nolol degan oo xasiloon oo raaxa leh oo nasiino aad u degan ayaa laga rabaa guryuhu inay yeeshaan laakiin guryaheenni inay noqdaan meel karaysa yacni waxa weeyaan meel ay mawjad iyo balaayo ka socdo meel la ysku haysto lagu murmayo meel la leeyahay maaragtay yacni waxa weye xaqaygii iyo xaqaygiida lagu hayo yacni runtii walaalayaal lama doonayo rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka sugan xadiis saxiixa oo uu leeyahay idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa ataacat zawjaha wa xasanat farjaha qiila laha dkhuli اljannata min ayi abwaabi اljannati shi't haweenaydu hadday shanteeda salaadood tukato bisheeda ramadaanna ay soonto zawjkeedana ay ateecdo xubinkeeda tarankiiyo farjigeedana ay ilaaliso maalinta qiyaamada waxaa lagu dhihi iridaha jannada midkaa doonta ka gal baa la odhanaya salaadiiyo shan tahay bishii soonkoo la soomo sawjkaagiiood amarkiisii iyo taladiisii ka dambayso xuquuqdii uu kugu lahaa aad gudato wixii khaladee kaaga yimaada isaga dulqaadato yacni waxa weeyaan hadduu xuquuqdaadii uu ku siin weydo xataa isaga sabirto middaa inaad samayso xubinkaaga tarankana aad ilaaliso aadan xadgudub samaynin gogosha aadan dhaafin yacni waxa weeyaan aadan zinadii iska ilaaliso jidhkaaga aad xumaan ka ilaaliso sidaa haddii lagaa helo jannadu meel ool weeye iridaha jannada midkaa doonta ka galbaa lagu dhihi insha allahu tacaala walaalayaal marka yaynaan jannadeenna ku ciyaarin waxaa khalada walaalayaal dhaqanka aynu meeshan ugu nimid dumar badanna ay qaateen caqli darro iyo cilmi darro iyo diin darraa u geynaysa oo macnaheedu uu yahay gurigii khilaaf yar hadduu soo dhex maraba in gaalada loo geeyo gurigii hadduu wax yaroo khilaafa idin dhex yimaadaba in booliiska la waco in gaalada laysku dacweeyo maxkamaddii gaalada maalin walba ay guryihii iyo sirtoodii ay taallo guriga waxaa loogu talagalay hadduu khilaaf idinsoo dhex maro dhexdiinna inaad xallisataan hadday dhici weydo idinku adkaato waa inaad u gudbisaan qaraabadiinna iyo dadka xigaalkiinna ayagaa maslaxadiinna iyo dantiinna garanayay sirta gurigana idin ilaalin kare haddii ay iyagu wax xallin waayaan markaa kadib inaad u gudbisaan maraakista islaamka santarada islaamka iyo masaajidda iyo culimmada u geysaan culimmadu markay idinkala dhex galaan oo ruuxii gardaran gartiisa loo sheego ruuxii garlana gartiisa la siiyo markaa kadibna haddaad wada dhaqmi kartaan la isku kiin hagaajiyo haddii aydan wada dhaqmi karayninna markaa si fudud aad u kala tagtaan dariiqaa in la maro ayaa saxa oo khilaafka guryaha lagu xalliyo laakiin in gaalo loo tago gaalnimay keeni kartaayoo diintaaba lagaga bixi karaa in sharciga ilaahay meelaan ayn ruuxu u xugum tagaay kufribay keeni kartaayo inaad ridowday keeni kartaa inaad naar gashay keeni kartaa in aad wadaadkii wax idinka dhaxeeyeen ku xadgudubtahay naar bay keeni kartaayo cadaab baa ka dhalan karaa xaqa raggiinna guta sida iyagaba loogula dardaarmayo inay xuquuqdiinna gutaan oo xaqiinna idiin siiyaan laakiin fikradda looltanka iyo lagatanka iyo ishaysiga iyo wax kala jiidashada iyo islaynta ku salayseen gaalada ugu nimid guryaheennay duminaysaa guri dumayna bani inooguma jirto carruurteennii baa dayacmaysa idinkaa dayacmaya raggiibaa dayacmaya gaalada ayaa inaga dhex faa'iidaysanaya walaalayaal dad wax fahmo aynu noqonno oo dad yacni waxa weeyaan laga lugmeersado oo la khaldayaynaa noqonin adduunyadan iyo dhaldhalaalkeeda iyo waxoogaagan macanala-aanta ah ee dhalanteedkay haystaanna yaynan inugu khaldin guryaheennu ha dhisnaadeen kuwa kale cusubna ha la dhiso kalsoonina ha jirto isku kalsoonaada labadiinna noloshu idinka dhaxayso waxaa nasiib xumo ammaanta in ay runtii waxa weeyaan dumarkiina dhinac u dideen raggiina dhinac u dideen oo maanta inta guur la-aantii ay yacni waxa weeyaan ay aada u badan tahay raggiina ay leeyihiin afrikaanu naaga u raadsanaynaa dumarkiina ay leeyihiin afrikaanu naaga u raadsanaynaa oo maxaa dhacay waa la kala diday waa la kala diday macnaha waxaa ka imaanaysa meeshaasi waxaa fududaanaysa zinadii ilaan ruuxii waa baahan yahay wuxuu doonaya shahwadii meeluu ku guto waxaa imaanaysa dadkii da'yar tahay iyo dumarkii da'yar tahay ee korahayay iyo wiilashii da'yar tahay ee korahayay in haddii markii guurkii waxaalkiisu saa noqdo inay shahwadii xumaan ku raadiyaan inay zinadii badato xadgudubku inuu dhaco ilmihii garaca ahaa iyo ceebtii inay badato nolosheennii o dhan inay fasaadaa imaanaysa walaalayaal cudurro inay markaa yimaadaan oo yacni waxa weeye cudurradii khatarta ee adduunka dhammaynaya zinada ka dhalanaya markaa kadib inay nagu dhacaan intaasoo khatara walaalayaal yay dabada ku haysaa saas daraaddeed guryaha yaan la duminin oo yaan laga shaqaynin guryuhu inay dumaan in laga shaqeeyo miya guryuhu inay dhismaan in laga shaqeeyo shaydaan baa shaqooyinkiisa ugu badan waxaa ka mid a sida nebiga xadiiskiisa ku sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh shaydaanku ciidamadiisuu kala diraa ciidankii markuu kala diro nin walba wuxuu soo qabtay buu ribood soo celiyaa qaar baa marka soo riboodkay soo celinayaan waxa weeye wuxuu leeyahay hebla iyo hebel oo isqabay oo guri wada joogay baan u tegey waan isku diray markaasaan kala diray bilad buu siinayaa ninka riboodkaa keenay ninkii guri dumiyey ibliiska ugu weynee odayga u ah ribood wuxuu siinayaa bilad buu siinaya leanna hawlu weyn buu soo qabtay guri dimo wax saalan maaha waxaa nasiib xumaa inayba jiraanba dumar ka shaqeeya guryuhusay u dumi lahayeen dumar wareega oo guryaha taga oo midii macnaha waxa weeyaan iyadii wadaadkeedu isku dhacaan u sheekeeya oo yidhaahda na lacag dheeraad qaadan maxaa ninkan iyo cadaadiskiisa kugu kalifay caydhiinti isku dira gurigiibay saa u fiirinayaanoo markaasay leeyiin waa maxay guriga waxa kuugu xidhxidhan na waxaan iska bedel waa wax lawaa hore laga tegay gawaantiiyo ninkiibay isku dirayaan yacni waxa weeye dumar habaar qaba oo balaayo qaba oo shayaadiinta la shaqeeyaa jiro ayagana guryaha dumiya kuwa noocaasoo kalea inaydaan noqonin oo aad noqotaan dad muslixiin ah oo labadii isu xanaaqda isu soo celiya oo gabadhii xanaaqda sasaba oo sabirsiiya oo ilaahay xusuusiya oo guryuhu inay dhisnaadaan ka shaqeeya saasaa la doonayaa walaalayaal inay nolosheennu noqoto laakiin mushkila waxay noqoto waxa waxay noqonaysaa markay gaalada iyo dhaqankeedu intuu inaga tambato innagii aynu gacanteenna isku bin yukhribuuna buyuutahum biaydiihim guryaheenna gurye inaanu guryahaynu dhisannay iyo ilmaheenniyo inagu gacmaheenna ku baabi'inaay aad bay walaalayaal nasiib xumo u tahay oo gaalo oon caqli lahayn inay caqligeennii ka sayda calayso oo maskaxdeennii qabsato oo aynu ku kadsoonno waxyaalaha aan qiimaha lahayna ayaga dhaqanka u ah dhaqan xumadoodu waa ta meeshaa dhigtay dhaqan xumadoodu waa ta meeshaa dhigtay walaalayaal waynu ku qasbanno meeshan tadaata danbaayna keentay laakiin inaynu ku burburno guryaheenna burburino natiijadan kala tagno yayna noqonin waajibaadka ugu dambeeya oon kusoo gabagabaynaya waxay tahay yacni gabadha muslimaddaa waajibka saarani waxa weye waxay khaas ku tahay hooyada ilmaha leh hooyada ilmaha leh waxaa la doonayaa ilmaheeda inay tarbiyayso waajib baa ka saaran ilmahaaga kaa saaran tarbiyadaadi tarbiyadiisa iyo hagaajintiisa iyo akhlaaqdiisa inta aad ka fikiraysaan ilmaha muxuu cunaa oo ilmuhu muxuu cabbaa oo ilmuhu muxuu xidhaa oo mustaqbalkiisa muxuu bartaa waxaa ka muhiimsan inaad ka fikirtaan ilmahani janno miyuu geli doonaa mise cadaab buu geli doonaa ilmahani geeri waa ku imaan doontee qabri buu geli doonaaye sidee baad u badbaadisaayo mustaqbalkiisa aakhare aad u dhistaa maxaa yeelay haddaad boqol goor u dadaasho dar udad u hayso guri yacni waxa weeye aad u dhisto oo yacni cunto u diyaariso oo iskuul geyso oo waxbarto oo waa uun maalmo waxaad adiga isagu wada joogtaan waa maalmo kadibna isma taqaanaanoo haddii adiga lagu cadaamo ama isaga la cadaabo khalaas meeshaasaa isuukiin dambaysa laakiin ilmaha aad ilaahay diintiisa ku tarbiyaysay ood rabbigii bartay oo akhlaaq wanaagsan aad u yeeshay adduunka haddaad joogtana wuu ku anfici aakhare haddaad aadho oo uu kaa dambeeyana wuu kuu soo ducaynoo meeshay kugu soo gaadhi ducadiisa iyo sadaqada uu kuu bixinayo ilmaha walaalayaal hagaajista oo ilma habaar qaba ha dhalina oo nasiib xumo yaynan ina dhaxalsiinin nasiib xumadeennu in luu yidhaahdo ilma hebel iyo ree hebel oo gaalo ah waxay ka tarmeen heblo haweentii la odhan jirayee muslimadda ahayd baa dhashay aad bay nasiib xumo u tahay dhabarkaaga inay ka soo baxaan ama calooshaada aad ku qaaddo ilmo berrita gaaloobi doona ama farac gaalnimo uu ka farcami doonto oo berrita aad yacni waxa weeye bulsho dhan oo gaalo oo adiga kaa farcamay inay soo baxdaay aad bay walaalayaal nasiib xumo u tahay ilmaha aad bulshadan ku dhaxaysaane khatar bay ku jiraan idinkaana iga yaqaana mid ah oo aad u garanay idinka lafihiinna khatar ku jira ilmihiinna inaad u danaysaan mustaqbalkoodiiyo akhlaaqdooda u danaysaan ka fikira haddaad boqol goor u dadaashaanna meeshan aad joogtaan ilmo kuma ilaalin kartaan maxaa yeelay ilmaha meesha xanaanadeed geenaysaan baa waxaa lagu siinayaa luqmadii akhlaaqda halkaasaa lagu siinaya meesha xigta iskuulkii baa lagu siinaya meesha xigta telefishinkiibuu ka qaadanaya wuxuu ka qaadanayaa jidkiibuu ka qaadanayaa ishiisu waxay ku dhacaysoo dhan buu qaadanayaa adiga marka waxa weeye saacado yar baa wada joogtaan inaydaan is-afgaranaynina waaba u badanta inaydaan is-afgaranayna way u bantay ama waa daalan yahay ama adigiibaa daalan waxaad ka bedeli karta ma jire ilmaha walaalayaal dumar ilaaha yaqaana haddaad tihiin oo muslimaad ah carruurta meeshan ay ku fasaadayaan ka kaxeeya oo u dhaga nuglaada ilmihiinna in la geeyo dhul ay khayr ku bartaan oo arrinkaa isaga ah ka shaqeeya gabdho badan oo qiimo badan baa jira oo aad u qiimo badan oo raggu ku xumaaday oo ayagu ka shaqaynaya ilmahoodii siday ula carari lahaayeen laakiin dumar badanoo waxaa jira nasiib xumo ayagii la kari la'yahay oo waxoogaagan yarkee ka hor muuqda ku kadsoomay waddooyinkan gaaladu samaysteen iyo waxoogaaga maaragtay jirdiinooyinka gurigan iyo waxoogaaga yarkee dariishadda laga soo tuurahayo intana malaha wax weyn idinla noqotay ood ku kadsoonteen oo miyirkaba idinka qaaday oo macnaha mustaqbalkii ilmihiinna iyo mustaqbalkiinni aakharaba aad u halmaamaysaan yacni waxa weeyaan ruuxu inuu fikiraan loo baahanya caqligiisa inuu la tashado cilmigiisa la tashado garaadka ilaahay siiye la tashado yacni waxa weeyaan waxaa la doonayaa walaalayaal inaynan ina kadinin oo ilmaheenna meeshan inaad ka kaxaysaan aad ku dadaashaan waddamada carbeed geeya waddamadii afrika geeya ilmihii yacni waxa weeyaan in badan qalbigiinna inay ku jirto talo ilmahaagu muxuu ka dambayn doonaa qodobkaasi walaalayaal waan idinkula talinayaa waana ku celcelinayaa nebigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi yacni aniga iyo ruuxa gaalada ku dhex nool anigu beri baan ka ahay buu nebi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddaad sidan ku dhimataanna xaalku waa khatar haddaad sidan ku dhimataan ilaahay baan idinku dhaariya balfiiriya qubuurtiinna iyo qubuurta kristiyaanku waa deris maadaama nolosha aad kula deristeen inaad qubuurtana iyo aakharana kula deristaan waa gar noloshiinnii maalinba maalinta ka dambaysa waxbaa kaasii dhacay waad sii milmaysaa indhahaagu shalayta waxay qoonsanayeen maanta ma qoonsanaysid qalbigaagu wuxuu shalayta dhibsanayeen ma dhibsanaysid maanta waxaad ku kacday waxaadan shalay samaynaynin waad sii socotaa marka saaad u sii socoto khaatumo xumo iyo gaalnimo inaad ku dhimatay marka dambe keeni karta ilmahaaga kuwa ka sii dambeeya yacni waxa weeyaan ayaga waaba la hubaaba inayna diin lahaan doonin laakiin walaalayaal waxaa la doonayaa inaynu tabaabushaysanno aynaan haba yaraatee ku sirmin oo ku khaldamin dhibaatadan aynu ku dhex jirno oo aynu cararno meeshii balaaya kugu haysata waa laga cararaa xoolahaaga meeshii lagaaga qaadanaya waa lagaga waa laga cararaa meeshii lagugu dilaya waa laga cararaa laakiin waxaa ka muhiimsan meeshii diintaada lagu dhaawacayo waa laga cararaa meeshii akhlaaqdaada lagu dhaawacayo waa laga cararaa waa laga qaxayo waa laga hijroodaa allaha dartii haddaad u hijrootaan waxa maanta aad haysataan oo adduunyaah wax ka fiican buu alla idinku bedelayaa subxaana wa tacaala sida nebigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu rasuulkeennu leeyahay ruuxii ilaahay dartii uga taga shay ilaahay wuxuu ugu bedelaa wax ka qiimo badan buu ugu bedelaa tusaalaan kusoo xidhayaa hadalkayga aad u qiimo badan oo rabbi qur-aanka ku sheegay subxaanahu wa tacaala tusaalahaasi waxa weeye waa gabadh muslimad ahayd oo ilaahay qur-aanka ku sheegay magaceeda rabbi qur-aanka uu ku sheegay arrinkeeda oo inaynu ku dayanno oo aynu raacno oynu nolosha ka qaadanno sideed ay samaysay oo kale samayno oo uu rabbi subxaana wa tacala tusaale noogu sameeyey haweentaasi waa haweenaydii fircawn rabbi subxaana wa tacaala qur-aankuu ku sheegay tusaalaheeda wadaraba allahu mathalan liladiina aamanuu imra'ata fircawn id qaalat rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljannati wanajinii min fircawna wacamali wanajinii min alqawmi aldaalimiin rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala alla tusaaluu idiin samaynayo shay inaad ku dayataan qiso cajo badan oo inaad ku dayataan mudan ayaa laydiin samaynaya maxay tahay waa haweenaydii fircawn haweenaydii fircawn fircawn waad garanaysaa nin boqora buu ahaa masar buu haystay masar oo dhan baa hoostiisa taallay oo yacni waxa weeyaan milki iyo xoolo iyo wax laysku qurxiyo iyo adduunya noocay tahay oo dhan buu fircoon haystay xaaskiisii weeye ayaduna guriga boqortooyaday ka soo jeedday oo boqorad bay ahayd markaasaa ilaahay qalbigeeda iimaan geliyey subxaana wa tacaala qalbigeeda markuu iimaankii galay wixii boqornimadii gurigii boqortooyada xoolihii ay haysatay wixii qurux ahaa way nacday oo ilaahay dartii bay u nacday subxaana wa tacaala markaasaa waxay tidhi rabbiyow rabbiyow bay tidhi agtaada waxaad iiga dhistaa guri jannada iiga dhis fircawn waa ninkeedii fircawn iyo xumaantiisa iyo daalimiinta xumaantoodana ilaahu iga badbaadi gabadha muslimadee maanta waddamada reer galbeedka joogtahay haweenayda fircoon intay fircoon agtiisa ku haysatay kuma haysato waddamada reer galbeedka waxaad ku haysataan nolol aan qiimo weyn lahayn aad shaqaalo ka tihiin aad xaadhxaadhaan meelaha yacni wax idinku filan xataa marmarka qaarkood aydaan haysanin nolol hoosaysaad kaga nooshihiin bulshada aad ku dhex nooshihiin tii haysatay guriga boqortooyada ka soo toosaysay ee halkaa ku noolayd qalbigeeda markuu iimaanku galay ilaahay dartii bay uga tagtay gurigii boqortooyada iyo adduunyadii dhex taallayba ilaahay dartii bay uga tagtay soo inaad ku dayataan ma aha gabadhaa ilaahay subxaana wa tacaala arrinteeda uu qur-aanka ku sugay qur-aankana uu ku sajilay inaad ku dayataan soo ma ah oo waxaan kadaata idinka hor muuqda ilaahay dartii aad uga tagtaan oo tidhaahdaan ilaahayow sharkooda naga badbaadi agtaadana jannada guri nooga dhis meel islaam aad tagtaan bulsho islaam aad tagtaan waxan yarkaana aydaan ku kadsoomin gabadhaa tusaale ka dhigta insha allahu tacaala ilaahay u ammaanay qur-aankana tusaalaheeda uu inoogu sheegay ku dayda insha allahu tacaala oo waddamada gaalada naftiinna iyo carruurtiinna kala carara inta aad ka cararaysaanna walalayaal oo aad ka guuraysaanna ha laysku dheganaado ha lays haysto oo macnaha waxa weeyaan guryuhu ha dhisnaadeen oo meelaha khayrka imaada oo maraakisda imaada oo wacdiga dhegaysigiisa ku dadaala oo diinta maqalkeeda ku dadaala oo xumaanta iyo sharkiiyo macaasida iska yareeya ama iska badbaaya walaalayaal marka allah subxaana wa tacaala baa waxaan ka baryayaa inuuna waafajiyo khayrkana waafajiyo gabadha muslimadda ah kama dambaysta waxaa loo baahan yahay inay gabadh diinteeda u shaqaysan noqoto allah inay u shaqayso waa waajibka diintaada kaa saaran gabadhii khaldaneed aragto waa inaad waaniso middii lunsaneed aragta waa inaad soo qabato middii aad keeni karto dugsiga waa inaad keento gurigii duma waa inaad hagaajiso waxaad ka qaban karta ka qabato allah diintiisa haddaad akhrin karto waa inaad akhridood gudbiso wixii aad diinta ilaahay u qaban kartana waa inaad u qabato iyo bulshada muslimkaa waajibaadka idin saaran bay ka mid tahay allah subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuuna xifdiyo oo uu diinteenna noo xifdiyo oo allah subxaana wa tacaala uu guryaheenna noo xifdiyo carruurteenna inuu noo xifdiyo alla subxaana wa tacaala khaatimo wanaagsan baan weydiisanaynaa siduu meeshan alla noogu kulmiyey inuu jannada noogu kulmiyo cadaabkana alla naga badbaadiyo gaalada iyo sharkoodana ilaahay subxaana wa tacaala naga samata bixiyo annagoo nabad qabnana ilaahay dhulkii muslimiinta inuu nagu celiyo hada wabillahi tawfiiq wsala allahuma wslama calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslem